إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah askari ka tirsana ciidamada maraykanka daacadda oo ah ee danab loogu yeero ayaa lagu dilay fagaara ku yaala degmada buuqa qablee walayada islaamiga hiiraan xildhibaan hore uga tirsanaa maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ayaa eedeyma u jeediyey dowladda federaalka dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo sbain walaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee walaayada iyo mashaariicda horumarineed ee ka jira deegaanada uu ka arrimayo maamulka islaamiga ah maamulka yuhuudda ayaa guutooyin ciidamaha kala baxay dalka suuriya si ay uga qayb qaataan duulaanka ay ku hayaan marinka ghaza موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afar iyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan labaiyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran askari ka tirsanaa ciidamada maraykanka daacadda u ah ee danab loogu yeero ayaa lagu dilay fagaara ku yaala degmada buqa qable ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed sheekh cali
allahu akbar allahu akbar allahu akbar gabaldhicii maalintii shalay oo axad ahayd fagaaro weyn oo ku yaala degmada buaqable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxaa ka dhacay xukun xadurido ah kaasoo lagu fuliyay askari ka tirsan ciidamada danab ay taakulayso xukuumadda washington una samaysay sidii ay ugu fulin lahaayeen danaheda gaarka iyo laynta shacabka soomaaliyeed maydaanka xadka ka dhacaya ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dadyow aad u badan si ay u daawadaan xukunka askarigan la toogtay ayaa lagu magacaab jiray axmed yuusuf cabdulaahi saddex iyo labaatan sano jir ah kaasoo tobabar militari muddo saddex bilood ah kusoo qaatay garoonka beledoogle ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo saldhig ballaaran ay ku leeyihiin ciidamada maraykanka laguna tababaro askarta daacadda u ah waana halkaay uga soo ruqaansadaan weerarada habeen dhelmedka ee ka dhanka dadka shacabka ugu horeyn mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warramay sidaa lagu soo qabtay askarigan iyo waxyaabo kale sanadkan hadda lagu jiro bishii koowaad ayaa waxaa loo soo qaaday dagaalada wilaayada shabeellada dhexe waana ka qayb qaatay dagaaladaas ugu dambeyn axmed yuusuf cabdulaahi waxaa lagu soo qabtay asigoo dhex socda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan asigoo ka yimid beledweyne una socda muqdisho asigoo aan ka towbadkeenin falkii uu ku dhacay oo ah la shaqaynta gaalada jawaab intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga aan ku biiray waxay ahayd bishii tobnaad kadib waxaa lii qaaday tababar markii uu tababarka ii soo dhammaaday waxaa dib liigu soo celiyey jowhar garsooraha maxkamadda wilaayada hiiraan ayaa ku dhawaaqay xukunkan adilada ama nusuusta diiniga ah ee loo cuskaday isla goobta ayaana lagu toogtay askarigan intaas kadib maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sidatan kow in uu yahay falka uu ku dhacay eedaysane axmed yuusuf cabdulaahi mid riddo ah labo in lagu fuliyo axmed xaduriddo oo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda kow suuratulmaa'ida aayadda kontoni koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda waannasaara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaacatu ilaa muslima xaddan waxaan gudagelagedaynaa tanfiidkii xadka insha allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر xukunkan maalintii shalay ka dhacay degmada buaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan xukunkan la mid ah uu ka dhacay deegaanka kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo lagu dilay askari ka mid ah ciidamada dowladda federaalka wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa sidaan oo kale marar kala duwan loogu toogtay askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo siyaabooyin kala duwan ugu gacan galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan hore uga tirsanaa maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in laga hor istaagay safar ugu tegi lahaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi
xildhibaan axmed saney maxamed oo dhowaan maamulka la baxay hirshabeelle xilka qaadis ku sameeyey ayaa laga hor istaagay inuu ka safro garoonka diyaaradaha ee muqdisho isaga oo ku wajahnaa magaalada beledweyne wuxuu sheegay in is-hor istaagga ku aadan safarkiisa ay ka dambeeyaan maamulka la baxay hirshabeelle ayna uga yeereen maxkamad in shal anigoo safaraa u socda magaalada beledweyne in liiga hor istaagay safarkeygii magaalada aan ku aadi lahaa beledweyne taasoo aan markii aan waraystayna ay la ii sheegay in laamaha amniga eeraboorka jooga haddii ay nabadsugadda yihiin ay iin riboort gareeyeen qoladii ajensyadii ay dhaheen ninkaas odaygaa ma qaadi kartaan kabacdi inaan isaga soo laabto baaritaan dheer kadib aan sameeyey waxaa la ii sheegay in amar iyo qorshe ay ka dambeysay hirshabeelle oo loogu talagalay inaanan meeshaas aanan ka safrin oo aanan aadin beledweyne marka iyo waxyaabo kale oo damac ah ay ku jira oo ah in xeer ilaalintii hirshabeelle ay warqad soo qortay ku eedeynayaan aniga oo ay leeyihiin ninkaasi waa in oo ii sheeg maxkamadda u hor imaadaa maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka dhex jiray khilaafa xagga gudaha ah waxaana hakinta safarka xildhibaankan uu imaanayaa xilli maamulka isku magacaabay hirshabeelle uu xasaanada kala laabtay xildhibaano uu ka mid yahay axmed sanay ku eedeeyeen fawdo iyo in hoggaanka maamulkaasi aflagaado kula kaceen taasoo ugu dambeyn sababtay in xildhibaankan safarkiisa habsaam ku yimaado qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ayaa eedeymo u jeediyey dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya axmed cabdulaahi tan iyo wixii ka dambeeyey robabkii xoogganaa ee ka da'ay magaalada muqdisho ayaa waxaa isa soo taraya saameynta kala duwan ay ku yeesheen robabkaas isgoyska fagaxa ee degmada yaaqshid ayaa waxaa la soo werinayaa inuu gebi ahaanba ay biyuhu jareen islamarkaana uu hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka ganacsatada iyo daraawallada kaxeeya gaadiidka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada yaakshid ayaa abasho ka muujiyey arrintan iyagoona sheegay inay dowladda federaalka ay ka qaado lacago joogto ah kuwaas oo aan waxba loogu qaban bulshada yacni maaragta waxna hadda wax noo qabtana ma hayno saddex jeeray badarka dukaankaygii lay qaatay biyo markii ay qaateen qof wax noo qabata waa weyn waxna inaan dhibaatayar ka hadalno waxa in laga hadla ay mudan tahana way badan yihiin dhibaatadaas oo ka jirta degmada yaakshiid gaar ahaan isgoyska fagax oo la og yahay markii roob yar ou do'o in markaas ganacsigii uu xirmaayo oo isbitaalladii ku yiilla meesha ay xirmaayaan sida isbitaal kuweyd iyo masaajiddii oo xaafadaha loo dukahaayo oo qofkii ganacsi lahay markaasay makiintiisa saliidda iyo dukaankiisa iyo xarumihiisa iyo caafimaadka nooc walbaba ay biyaha kor maraayaan si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa malaayiin dollar oo canshuur ah ka qaadaa shacabka magaalada muqdisho halkii ay ahayd inay bixiso adeegyo bulsho ma jirto wax badiil ah oo shacabka muqdisho uga soo xarooda lacagaha faraha badan ee laga qaado dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo isbayn cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka warramaya dad badan oo dhallinyaro soomaaliyeed ah ayaa ku dhintay badda u dhexaysa waddamada aljeeriya iyo isbeyn xili ay rabeen inay tahriib uga gudbaan halkaasi wararka ayaa tilmaamaya in dad tiro ahaan gaaraya labaatan iyo saddex ruux oo soomaali u badan ay ka baxeen waddanka aljeeriya iyagoona hadafkoodu uu ahaa in ay gaaraan waddankaas isbeyn dhimashada tahriibayaashan ayay wararku sheegayaan in ay sabab u ahayd cilad ku timid matoorka doontii ay saarnaayeen taasoo ugu dambeyntii qalibantay iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in weli dad badan oo soomaali ah lagu la'yahay badahaasi u dhexeeya aljeeriya iyo isbeyn waxaana kol sii horeysay sidaan oo kale dooni uga qalibantay badda dhexdeeda dad badan oo soomaali ah kuwaasi oo u socday sida la sheegay waddamada carabta si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey warbaahinadu soo tabinayeen tahriibayaasha soomaalida ah ee ku dhimanaya badaha xiriiriya soomaaliya iyo dalalka diriska la ah walaayada islaamiga ah ee baay ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee walaayada iyo mashaariicda horumarineed ee ka jira deegaanada ah uu ka arrimayo maamulka islaamiga ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya yaasir cabdullah waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abu jacfar ayaa waraysi ay la yeelatay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kaga warbixiyey xaaladda guud ee gobolka uu mas-uulka ka yahay adeegyada ay u hayaan bulshada iyo wax soo saarka beeraha ugu horeyn waaliga wuxuu ka waramay xaaladda guud ee wilaayada islaamiga ee baay xaaladda wilaayadu guud ahaan waa ay fiican tahay alxamdulilaah qeybaha xurta ah oo cadowga aan soo gaarin ama gacantiisa aan ku jirin allahama haddii amni bay haystaan dadkoodii oo cadaalad bay haystaan oo dacway haystaan oo diin bay haystaan oo horumar adduunye iyo horumar aakhira intaba way haystaan bixamdilaahi xaalka guud waa sida alxamdulilah sheekh xamse abu jacfar ayaa dhanka kale ka warbixiyey adeegyada kala duwan ay u hayaan bulshada walaayadu marku waxay ka mid tahay walaayaadka ku mashquulsan bixinta adeegyadii loo eedmaday inay bixiyaan oo mujtamacii bulshada ay gaarsiiyaan ku mashquulsan ayay ka mid tahay insha allahu tacaala makaatibtii oo dhan baa wada shaqaynaya qayb ka shaqeeya xagga amniga iyo horumarintiisa qayb ka shaqeeya adeega cadaaladda inay dadku u fududeeyaan oy ku xukumaan qayb kaleoo ka shaqeeya maxay ahaydoo tacliimtii iyo waxbarashadii dadkan inay horumariyaan oy ku tallaabsadaan meel fiicanna hadda wax u marahayaan qayb dacwadoodii ka shaqaysa qayb kaleoo ka shaqaysa kaabayaasha bulshada waxyaabaha la dhaho sida caafimaadka iyo maxay ahaydoo adeega caafimaadka oo bilaash lagu bixinayo mararka qaarna xamalaad daaweyn ah iyo xamalaad la dagaalanka cayayaanka xanuunada keena sida kanaacada iyo waxyaabaha la midka ah ayaa la galaa oo ka hortag ah qaybo faydhowra ayaa loo sameeyey meelaha qaarkood waa adeega bulshada aan u hayno insha allahu tacaala waxaa ka mid ah adeega iyo bulshada loo hayo biyaha biyaha oo kaleeto oo ayagana bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala meel fiican aan hadda ka marayno dhanka wax soo saarka beeraha iyo tacabkooda ayuu ka hadlay wuxuuna sheegay in gobolka leeyahay dhul ballaaran oo ku fiican beerashada dhulbeereed ballaaran buu leeyahay gobolka saad u sheegtayba laga bilaabo cirifkan bari ee degmada buur xakaba deegaanka buureyle lagu gaaro maxay ahaytoo degmada diinsoor galbeedkeeda ugu dambeeya oo daris la ah wilaayada gado intaasoo dhan dhulbeereed fadsan oo ballaaran oo adable loo yaqaano oo tabcishadiisa aad ay u wanaagsan tahay wax soo saarkeena aad u wanaagsan yahay ay walaayada leedahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala wax soo saarka ugu badan oo beerahaas laga soo saaro hadda dadka ay tabcadaan waa masagada weeyaan ama mordiga hadba sidii loo yaqaano waxyaabaha dadka ay beertaan waxaa ka mid a sisintaa ka mid ah oo aada loo soo saaro digirtaa ka mid ah galeydaa ka mid ah gabaldayaa lagu beeraa oo looskaa lagu beeraa qudrada noocyadeeda kala duwanna waaweyn iyo tan yaryar intaba waa lagu beeraa intaasoo dhan wax soo saar ayay leedahay insha allahu tacaala wax soo saarkeedii ugu badanna waa xagga badarkii masagada weyn wilaayada islaamiga ee baay ayaa ku naaloonaysa amni iyo xasilooni ku yimid ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana degmooyinka iyo deegaanada wilaayada laga dareemayaa horumar dhan weliba ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka yuhuudda ayaa guutooyin ciidamaha kala baxay dalka suuriya si uu uga xoojiyo duulaanka ah uu ku hayo marinka khaza kayaanka sahyanada ah ayaa qaar ka mid a ciidamadooda ah waxa ay kala baxeen dhulka ay suuriya xoogga uga haystaan kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqon doonaan xasuuqa yuhuuddu ka wado marinka go'doonsan ee khaza maamulka yuhuudda ayaa shalay axaddii ku dhawaaqay in gebi ahaanba guutada batrobas ee ka tirsan ciidamadooda ay kala baxeen gudaha dalka suuriya si ay ugu diyaargaroobaan ballaarinta howlgallada dhulka ah ee ay ka wadaan marinka khaza ciidamadan cusub ee lagu daabulayo marinka khaza ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey yuhuuddu ah ay marinka khaza kala kulmayeen weerar kabaa-in ah oo lagu laayay tiro askar ah oo ay saraakiil ku jiraan warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa